Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Adoo laba goyo shaadle, adoo galdala ila jooga, adoo galadii gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
caruure sheeko sheeko waxay ahaayeen danwaco iyo waraabo danwacada iyo waraabaha waxaa waaye horta danwacada waxaa waaye way aqli badan tahay oo xayawaanada waxaa waaye midda ugu aqliga badan waaye bas waraabahani abti u yahay danwacada marka waxay dhaheen waxaan aadaynaa garas inaan soo gurano danwacadii waxay haysataa dambiil oo markii hore dambiilaha waxaa laga sameyn jiray maqaara laga sameyn jiray marka midda waraabaha uu maaragtay dambiish ugu samaysan waa wax oo jilicsan waay oo maaragta waxyar hadday saas u taabtaan ama geed u taabto ee jeexmayso maaragta yacni aa danwacada haysato wax jeexmaayo ciyo jeexmaayo ee haysataa waraabihina wuxuu haystaa dambiisha maqaarka aheedoo adkeedoo hayste oo qurux badan markaasaa dawacadii ka sirsirata waxay dhahday aniga dambiishaydaa kaa fiican taadi waa mirax waay taydaa kaa fiican camal markaas wuxuu ku dhaha waraabihii io bedel may ma kaa bedelaayo io bedel waa ku baryaahe waayahay wuu u bedelay yacni way u bedeshay markay u bedeshay waxay dhaheen soo bax way israaceen markay baxeen waxay tageen garas garaskii markay u tageen waraabihii wuxuu dhahay abti ani geedka ma fuuli kari lug maaragtaaye oo gadaala u gaaban hee waraabaha wuxuu dhahay geedka ma fuuli kariye adiga noo fuul waxaa noo soo gurtaa garaska markaasaa waxay dhahday haye abti waa soo guraa way fuushe geedkii markay fuushe waxay samaysay asiga hoos waxay aga soo buuxisay garas ceeriin ah kor waxay uga saar saartay garas oo biseel ah ay uga saartay si asiga u qalado ayadana hoose waxay ka buuxsatay garas bisil ee hoos ka buuxsatay korna waxay ka saar saartay garas ceeriina way soo degtay markaas waxay ku dhahday waraabow abtiyow mujeedaa adiga waxaa kuu soo guray garas bisil ana waxaa soo gurtay mid ceeriina waayahayuu dhah way soo baxeen markaasaas wadooyinka la kala maraayo saddex waayo saddex jid waayo markaasaa waxaa jidadka waxaa la kala dhahaa mid jid kurtunaa la dhahaa midna waxaa la dhahaa jid idaaley midna waxaa la dhahaa jid dambasaa la dhahaa markaasaa waxay dhahday abti ani waxaan maraayaa wadadan oo maaragta jidkan jid kurtunaa maraahe adna waxaad maraysaa jid idaaley jid idaaleyna wuu dhib badan yahay ood iyo qodxa miiran waaye oodna wmaaragtay way ka buuxdaa ood badanaa ka buuxdo bas waayihuu dhahay asiga jid idaaley maray adina jid kurtunkay martay jid kurtunka ma dhib badna marka kurtun dheer markuu ka hor imaado way ka wareegani mid gaaban markuu ka hor imaadana way ka tilaabsane sidaasay ku socota asne markuu wadadii mar xoogaa markuu sii socdaba dambiishii oo marka horeba ee khafiifka ahayd waxaa ka qabsada ood garaskii wuu ka daatay markuu ka daatay inta yartoo biseelka aheeduu ka aruursadao kasoo baxsaday bis wuu soo bax xoogaa haddana markuu socdo haddana qodaxaa mudday uu iska soo socday ayada caadigeeda nadiifa iskaga soo socotay bis asigoo iska soo socdo uu wuxuu helay ari oo yacni buuran uu helay ari buuran uu helay oo maasha allah wuu soo qaata wuu soo socday ayadana waxay heshay ari caataa ee heshay oo laflafo ah bes haddana wuu soo socda asiga wuu soo socda ayadana way socotay asiga haddana wuxuu helay midi nadiif ahoo cusub oo kaaliska araga ayadana se u socota waxay heshay midi duluf duluf ahoo waxba goynaynin oo mirir ah asna soo usoo socday wuxuu helay mudul qurux badan oo hekaaliska arag ah oo coos saaran oo dhooban oo maasha allah ayadana waxay heshay buush oo baqbaqsan mee inta ka feedan inta ka feedan inta meeshan way ka duleyshaa inta albaab inta albaab meel kasta wuu ka furan yahay adig korna wuu ka duleelaa bas way soo baxday waxay u imaatay waraabihii markaas waxay ku dhahday abti adiga waxaad haysataa maaragtaa kan maa neefkaan ma ari camal u haysataa waxaan wax kuu tari maa keegaa kaa fiican mujeda keega subagaa ka socda keegaa kaa fiican markaasu wuxuu dhaha waa ku baryaa abti iga bedel maya makaa bedelay waa ku baryaa iga bedel hayey ee dhahday si rabto waa sidaase waa laga bedelay markii laga bedelay ayaa maaragtaaye haddana waxay dhahday abti hee waxaan ma midi camal u haysataa midideeda kaa fiican mujeedido say u quruxsan tahay mujeedaa taada waxay taraysa ma lahan bes markaasaa waxay dhaha wuxuu dhahay hoo ii bedel hoo ii bedel abti waa ku baryaa maya makuu bedelaa ii bedel haye wuu u bedelay ee way u bedeshay haddana wuxuu dhahay waxay ku dhahday muje abti hee waxaama guri camal u haysataa gurigeyga kaa fiican mujeedido gurigeyga dhowr iridow leeyahy dhowr iridow leeyahy dhowr duleelo hadduu inta cadow iiga soo gala intaa ka baxa hadduu inta iiga soo gala intaa ka baxa hadduu inta iiga soo gala cadow intaa ka baxa laakiin adiga fiiri hal albaabaa kuugu yaal meelaa ka bixi sidna ma lahan aniga gurigeyga kaa fiican abti waa ku barya ii bedel maya makaa bedelaa ii bedel makaa bedelaa ii bedel haye waayahay marka dambe way ka bedeshay say rabto waa sidaas markii laga bedelo ayada gurigeeday gashay asigana gurigii kaloo buushka ku wareegay waxay samaysay neefkii qashay way shiishay kalooraday ku shubatay sooray karsatay roobaa afartii gees ka imaaday roob markuu afartii gees ka imaaday maaragta oo mihiigaane oo xoog badana imaaday bas roobkii markuu da-ay neefkii waxaa ka qaaday daad buushkiina wuu ka dudumay markaasaa wuxuu dhah wuu soo baxay marka neefkiina markuu daadka ka qaaday oo gurigiina ka dumay wuu soo baxay danwacadii u imaaday albaabkii usoo gargaraacay markaas wuxuu ku dhah yaa waaye dhahda abti ani waay iga fur maya makaa furaay abti waa ku baryaa iga fur waayahay way ka furtay haddana markay ka furta wuxuu dhaha abti waa qarqaryoona guriga dhexdiisa la soo istaaga hal mar may ma yeelaayi mana soo istaagaysa abti waa ku baryaa waayahay soo istaag haddana xoogaa markuu meesha soo istaaga wuxuu dhaha abti qarqaryaa ahays waa dhaxmoonayaa aa sariirta seexdo maya abti ma seexanaysi sariirta hal mar aa seexda abti waa ku baryaa waaya seexo sidii ku seexday markuu seexday uu hurdooday wuu soo kacay markuu soo kacay soor iyo oodkac oo cunay sheekadani maanta meeshay ku dhammaatay
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanoo xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya